bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii afar iyo kontonaad ee kitaabkii suwar min xayaati asaxaaba dhinaca kalena waa dersigii labaad ee taariikh nololeedkii zayd ibnu xaaritha radia allahu tacaala canhu wa fii maa waqti kaana uu ahaa wuxuu hadda rabaa inuu inuu inoo tusiyo wiilkii meesha uu galay wiilkii lasoo qafaashay meesha uu ku dambeeyey inta gacmood uu galay nimankii budcadda ahaa ee soo qabsaday ninkii odayga ahaa maya nimankii oo geeyey suuqu cukaad geeyey oo wiilkii sida xoolahaba loo dhaco iyo dadkii loo addoonsan jiray intay addoon ka dhigteen bay iibiyeen allah subxaana wa tacaala wuxuu ku aadiyey xakiim ibnu xisaam ayaa soo gatay xakiim ibnu xisaan wuxuu hadyad u siiyey eedadii oo ah khadiijata bintu khuwaylid radi allahu tacaala canha khadiijata alkubraa khadiija waxay ku wareejisay hadyad u siisay nabigeena sala allahu caleyhi wasalam marka haba yaraatee wax silicuhu arkay male intii yarayday sii wadeen nimankii budhcadda ah maahane intii dambe wax dhibaato a lama kulmin aabbihi hooyadii xaaladay ku noolaaye ku noolaayeen markii la waayay wiilka ayuu rabaa inuu inoo tilmaamo ee sheekha kitaabka qoray wa fii maa waqti kaana uu ahaa algulaamu wiilkii yaraa almaxduudu ee nasiibka badnaa masiibaa ku dhacday laakiin masiibadii ilaahay wuxuu ugu bedelay khayr weyn buu ugu bedelay wa casaa an takrahu shay-an wahuwa khayrun lakum weeye wabayna wa fii maa waqti kaana u ahaa algulaamu wiilkii yaraa almaxduudu ee nasiibka badnaayay yataqallabu inuu ku gedgadoomo si raaxa leh fii ricaayati muxamed ibni cabdillaahi maxamed ibni cabdillaahi daryeelkiisa sala allahu caleyhi wasalam nabigeena daryeelkiisa iyo naxariistiisa naxariistaas dhexdeeda ayuu ku gedgadoomi jiray waqti uu ahaa oo wayaxdaa uu ku liibaanay bikariimi suxbatihi nabiga sala allahu calayhi wasalama la jiritaankiisa la jiritaankaas wanaaggeeda inuu ku guulaystay uu ku liibaanay oo wayancamu uu ku raaxaysto wayancamu uu ku raaxaysto bijamiili khilaalihi dabeecaddiisa wanaagsan dabeecaddaa wanaagsan uu ku raaxaysto oo si fiican loola dhaqmo si ka wanaagsan sidii aabbihii hooyadii ku dhalay ay kuu dhalaan ay kuu dhaqaan ay kuu jeclaadaan ay kuu koriyaan ay kuu koolkooliyaan si ka badan ayuu nabiga nabigu sala allahu caleyhi wasalam u koolkoolin jiray oo ugu naxariisan jiray oo ula dhaqmi jiray wiilkii marka nasiibkaas wana weyn buu helay hooyadii marka maxay ahayd kaanad waxay ahayd umuhu hooyadii hooyadii almafjuucatu ee musiibadu ku dhacday weye fajac almafjuucatu ee masiibada weyn ee xanuunka badan ee ku dhacday bifaqdihi waayitaankii isaga ay weyday jaani ciir meedh uu dhigay inuu nool yahay inuu dhintay ma dhulkaa liqay ma cirku u duulay lagama warqabo marka waxaa ugu naxdin waxa ugu naxdin badan markuu qofku sidaas yahay laba ruux baa ugu dhiba yaa ugu naxdin badan ruuxaad weyday ruuxaad jeceshahaad weyday ruuxaad jeceshahayoon dhimanna noolayna labadaasunbaa kuugu dhibaato badan qofka ugu dhibaato badan mana kaa dhimanin waad ka samraysaa mana noola oo silic buu ku nool yahay labadaas iyo ruuxii oo nololna aadan ku ogeyn geerinna aadan ku ogeyn kaanad waxay ahayd ummuhu hooyadii hooyadiisii almafjuucatu ee masiibada xanuunka badani ay ku dhacday bifaqdihi waayitaankiisa waxay ahayd laa tarqa-u tii aysan ka qalalin laha iyada cabaratun ilin ama ilmo ilin ama ilmo kama go-ayninba il- ilmada unbay saa u daadinaysa walaa tahda-u ma degay ma ma xasilayso oo ma degayso laa tahda-u ma xasilayso laha iyada lawcatun murugo ay muru murugo walaa yadma-inu uma xasilayo laha iyada janbun dhinac oo ma seexanayso markay dhinacan u jiibsataba murugadaasaa hesee haddana ka kale ayay isu gedi oo waxaa seexda oo lada oo si fiican hurdo uga dharga ruuxii ayna masiiba haysanin marka iyada ilmaduna kama go-ayso murugaduna kama go- kama degayso dhinacna uma xasilayo oo hurdo ma ladayso saddexdaas weeye laa tarqa'u lahaa cabratun ilina kama go-ayso oo kama engegayso isheedu mar walba way qoyan tahay walaa tahda-u lahaa umana xasilayso lahaa iyada lawcatun murugo iyo qalbijab walaa yadma-inu lahaa janbun dhinacna dhulka uma qabanayo oo hurdo ma ladayso wa kaana waxaa ahaa yasiiduhaa kii usii kordhiya asan murugo calaa asaaha murugadeeday murugadeeda waxaa murugo kale ugu sii darayay annaha iyadu laa tacrifu ma oga axayun ma mid noolbaa wiilkeedii oo fatarjuuhu ay rajayso un waa unun u yimaado waa un inay aragto am mayitun ma mid geeriyooday oo dhintaa dhintaybaa oo fatay-asa minhu ay ka quusato ay ka samirto taas waa hooyadeed hooyadeed ilmo unbay haysaa inay oydo odayguna raacdo unbuu ku jiraa raacdo maanta oo dhan amaa abuuhu aabihi fa akhada wuxuu bilaabay yataxaraahu inuu ka raadiyo uu ka baadigoobo uu ka yaboohiyo fii kulli ardin dhul kasta wa yusaa'ila uu ka toydo uu ka uu ka weydiiyo uu ka haybiyo wa yusaa'ila uu ka haybiyo canhu isaga kulla rakbin safar kasta wa yasuuqa uu isku dubarido xaniinuhu hilowgiisu ilayhi inankiisii uu u hiloobayo shicran gabay gabay uu iskaga dubarido gabaygaasoo xasiinan muruga murugo badan murugo badan oo murugo ah kaasoo tatafadaru lahu tatafadaru ay la dildilaacdo la googo-do lahu isaga al akbaadu beerka beerka ku gooyaan inagu nidhaahna beerka ku dilaaciya beerka dildilaaciya murugadiis xayu yaquulu xayu meel yaquulu uu dhahayay bakaytu calaa zaydin walam adri maa facal axayun fayurjaa am ataa duunahu lajalu fawallaahi maa adrii wa inii lasaa'ilun agaalaka bacdi sahlu agaalaka bacdiya sahlu am gaalaka aljabalu tudakiru tudakiruniihi tudakiruniihi shamsu cinda tuluuciha watacridu dikraahu idaa qaabahu idaa qaabahu idaa idaa qarbuhaa afalu saacmalu nasa alciisi fi lardi jaahidan walaa as'amu tatwaafa aw tas'ama alibilu xayaatii aw tati aw ta'tii calaya maniyatii fakulu mri'in faanin wa in garahu lamalu shicirkan ama beydadkan ama tuducan waxaa lagu soo halqabsadaa mar kasta oo laga hadlayo wax muruga leh wax muruga leh ama qof la waayay yaa ilaa maanta yaa lagu soo halqabsadaa muxuu yidhi haddii aan tarjamno bakaytu waan ooyey buuni calaa zaydin zayd baan u ooyey zayd maqnaantiisi walam adri mana ogi maa facal wuxuu falay wuxuu ku sugan yahay buu ka wadaa wuxuu ku sugan yahayna ma ogi oo ah axayun ma mid noolbaa oo fa yurja la rajeeyo uun maalin in la helo amise ataa waxaa yimid duunahu meel isaga ka sokaysa al ajalu ajashi ajashiisii miyaa timidoo wuu dhintay oo waan ka samraa fa wallaahi baan ku dhaartee buu yidhi maa adrii ma ogi wa innii anigu la saa'ilun mid weydiinaya ayaan ahaye aqaalaka ma waxaa ku xaday bacdii aniga dabaday marka adiga tagteen kadib ma waxaa ku xaday oo ku liqay assahlu dooxooyinka dooxooyinka miyaa ku liqay am qaalaka mise waxaa ku xaday oo ku liqay aljabalu buura ma buur baad ka dhacday ma dow baad ka dhacday ma ma meel kalaad adigu ma dhimatay taas yuu ka wadaa ta kale wuxuu ihi tudakiruniihi waa i xusuusinaya inankayga ashamsu qoraxda ayaa i xusuusinaysa cinda tuluucihaa markay soo baxayso qoraxdu libdhadu markay godka ka soo baxayso arrintaasi ama dhacdadaasi waxay i xusuusisaa inankaygii zayd ahaa wa tacridu waxay isoo hordhigaysaa dikraahu xusuustiisii ayay isoo hordhigaysaa idaa markii qarbuha qoraxda dhicitaankeedu afal uu dhaco yacnii qoraxdu markay dhacaysana waxay i xusuusinaysaa oo xusuustiisa ay soo hordhigaysaa uun inankaygii wuxuu yidhi sa acmalu waxaan ka shaqaynayaa buu yidhi oon samaynayaa uun nasal alciisi geela uun inaan eryo geela geela la fuulayo geela inagu yani nasiib daro soomaalida haddaan nahay geelna waan dhaqan jirnay weligeen adiga oo wata intaasoo boqol halaad unbaad lugayn laakiin carabtu geela way fuulayeen ama ha ahaado riti ahaado ama ha ahaado hal ha ahaado wuxuu yahayba hal qof haduu haddii uu gurada uga baxo wax culayso hay ku haysa ma leh marka geela geela ayay maaragtay gurada uga baxaan oy fuulaan isaga ayay ku safri jireen marka tiibuu ka hadlayaa sa acmalu waxaan ka shaqaynayaa buuli nasal ciisi ciis waa geela geela inaan eryo uun geel inaan eryo fil ardi dhulka jaahidan aniga oo aan marna ka daalayn oo dadaalaya oon oon ka daalayn oon dakaamayn walaa as-amu kama dakaamayo attatwaafa inaan dhulka uun ku wareego inaan wareego oon meel walba iyo goob walba aan tagana ka daali maayo aw tas-ama al ibilu ama geelaygu ay ka dakaamaan oo ay ka kici waayaan xayaatii noloshayda oo dhan sidaasaan ahaanaya inta aan noolahay aw ta'tii calaya maniyati ama ilaa geeridaydu ay iga timaado waan ku raadinayaa weliga kaa samri maayo maxaa jira wuxuu yidhi fa kullu mri'in qof kastaaba faanin kii dhimanaya weeye wa in qarrahu lmalu hanqaltaagga loo hanqaltaagaya noloshuba haadaan ha uga tallaabsatee oo ha indha tirto oo ha moodo inuu geerida xusuusan waaye ee ruux walba uu dhimanayaa buui fa kullu mri'in ruux kastaba faanin kii tegayo ee la waayayo ee baaba-ayo weeye ee dhimanaya wa in qarrahu lmalu yididiilada dheer ee beenta ah haba haadaanha uga tallaabsate marka sidaas ayay aabbihii hooyadina ku sugnaayeen isaguna jannadii aynu aragnay ayuu ilaahay ku riday oo wuxuu gacanta ilaahay u geliyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama oo acdamu makhluuqin ah ruuxba ilaahay abuuray shay ilaahay abuuray shaygii ama qofkii ugu sharafta badnaa ayuu nasiib uga dhigay inuu saaxiibkiisa noqdo ma is arkeen aabbihii iyo iyo zayd ma is arkeen waa tan iyadana waa is arkeen wa fii mowsimin xilli oo min mawaasim alxaji xajka xilliyadiisa ka mid a carabta way soo xajin jireen qasada waxaa soo aaday albeyt alxaraama beyt alxaraam oo kacbada ah oo masjidullaahi alxaraam waxaa soo aaday nafarun koox oo min qowmi zaydin zayd qoladiisi ka mid a nimankii reer bani kacab ah wa fii maa waqti kaanuu ay ahaayeen nimankaasi yatuufuuna bilbeyt alcatiiqi gurigii qadiimka ahaa waa kacbade iyaga oo tawaafaya idaa islamarkaaba hum iyagu bizaydin zayd unbay isku horyimideen wajhan liwajhin kafool kafool unbay mudh isku soo yidhaahdeen fa carafuuhu way garteen oo way aqoonsadeen wa carafahum isna wuu aqoonsaday oo wuu gartay wa sa-aluuhu way warsadeen war xaalkaagu muxuu yahay war maxaad ku dambaysay war xaggeed joogtaa war wax alla wixii noloshiisa ku saabsanaa iyo ayay warsadeen wa sa-alahum isna wuu weydiiyey bal idinkuna iska warrama hebel ka warrama aabbahay ka warrama hooyaday ka warrama dadkii oo dhan buu warsaday walamaa markii qadow ay dhammaysteen manaasikaka manaasikahum acmaashoodii xajka markii ay dhammaysteen oo wacaadu ay ku laabteen ilaa diyaarihim guryahoodii ay ku laabteen akhbaruu waxay u sheegeen xaarithata odaygii xaarisa ahaa ee zayd dhalay waxay u sheegeen bimaa ra-ow waxa ay arkeen inay zayd soo arkeen iyo meesha uu joogo ilaan wuxuu u sheegay ugu dambaystii wuxuu soo maray oo dhan buu u sheegay wiil sideed jirihii wax walba wuu xusuustaa uu ka sheekeynaya nimankii inay kaxaysteen inay iibiyeen ninka iibsaday meesha uu ku dambeeyey hadda inuu nabi maxamed la joogo sala allahu caleyhi wasalama intii oo dhan buu u sheegay marka warbixin buuxda ayay geeyeen akhbaruuhu waxay u sheegeen bimaa ra-ow waxay arkeen wa xadahuuhu waxay u sheegeen bimaa samicuu wixii ay maqleen wixii ay zeed ka maqleen isla kolkiiba muxuu sameynaa dee markiiba wuxuu soo aaday maka ayuu soo aaday famaa asraca maxaa ka dhaqso badan oo ka degdeg badan oo ka orod badan an acadda inuu diyaarsaday xaarithatu xaaritha raaxilatahu gaadiidkiisi gaadiidkiisiiba markiiba xidhxidhay uu ku too uu ku tuuray ee koorihii wa xamala wuxuu horu soo qaatay min almaali xoolana ama hantina maa wixii yafdii uu kusoo furan lahaa bihi isagaba falidata alkabdi falidata alkabidi xub gobolkiisa beerkiisa beerkiisa gobolkiisa innaga waxaan idhahnaa waa beer hebel waa beer yacni waa beerkiisii falidata alkabid beerkiisa wixii uu kusoo furan lahaa waa wiilkiisa laga wadaae oo hanti aana hore usoo qaatay iyo wa qurat alcayni iyo waxay indhihiisu ay ku qaboobayeen oo ah inankiisa wa saxiba macahu waxaa horu soo raacay akhaahu walaalkii kacban la dhihi jiray walaalkii oo kacb ahaa ayaa horu soo raacay wanalaqaa way soo dhaqaajiyeen way soo jaqaafiyeen indilaaqa mar horena waan sheegnay waxaa weeye waa socod orod ku jiro dhaqso uu ku jiro indilaaq saaruuq baa la sii daayay iyo saaruuqa marka la ridayo uu orodkaasa itlaaq baa la yidhaha ama indilaaq wandalaqa way soo jaqaafiyeen macan iyaga oo wada jira xaarisa iyo walaalkigiisii kacb ahaa yuqidaani sayra socodka iyaga oo ku dhaqsanaya naxwa makata xagga maka ayay soo aadeen falamaa markii balaqaaha makadii ay soo gaadheen dakhalaa waxay usoo galeen calaa muxamed ibni cabdillaahi ayay usoo galeen waxay soo tooydaanba ileen zayd baa u sheegay inuu la joogo nabiga sala allahu caleyhi wasalama nabigay u yimideen marka warkay u sheegeenna waa kan wa qaala lahu waxay ku yidhaahdeen yabna ibna yabna cabdilmualib ina cabdimualibow marka markaa maka la joogo markaa maka la joogay xilligaa iyada ah ee cabdulmualib baa ugu dambeeyey odayaashii waaweyneyd ee maka qoyskan reer bani haashim marka ee, nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxay ugu yeedhayaan cabdilmualib oo awowgi ah aabihu cabdulaahi maysan dhihin cabdilmualib oo caan ahaa ayay kusoo ee, hadal qabsadeen yabna cabdilmualib antum idinku jiraanullaahi alla deriskiisaa tihiin alla waxay ka wadaan yani guriga ilaahay baa deris la tihiin saasay ka wadaan antum idinku jiraanullaahi ay jiraanu beytillaahi beytka ilaahay oo kacbada ah nimankii deriska la ahaa ama ologa la ahaa baa tihiin wanaagna qoys ahaan waa laydinku yaqaanaa wanaagga aad qaban jirtaan waxaa ka mid a ood caanka ku tihiin tafukuuna alcaani qofka ee, la haysto qofka dhibaatadu haysato dhibaato ay haysato qofka maxbuuska ah la afduubtay qofka xoogga lagu addoonsaday dadkaas waad furan jirteen idinka ayaa xoreyn jiray kow wa tutcimuuna aljaa'ica wixii gaajaysanna cunto ayaad siin jirteen amaad siisaanba wa tuqiisuuna almalhuufa qofka laga gardaran yahayna ee idinku soo muusanaaba ee idin soo qayshadana waad u hiilisaan waqad ji- intaasoo horta sifa ayaad leedihiin oo laydinku yaqaanaa marka qofka markii aad wax ka rabto ee wanaaggiisa waa la ammaanaa way ammaaneen nabiga iyo qoyskiisa iyo reer bani cabdilmutalib waqad ji'naaka waanan kuu nimid fii ibninaa fii sha'ni ibninaa inankayaga arrintiisa ayaan kuuga nimid alladii inankaasoo cindaka adiga agtaada ah agtaada jooga wa xamalnaa ilayka waxaan kuu keennay oon kuu sidnaa min almaali xoolo maa yafii bihi wax maa yafii wax oofiyo oo ku filan bihi furashadiisa iyo xoreyntiisa iyo inaad nooga bedelato wax ku filan oo xoola-ana waanu sidnaa oo hadda bilaash nagu sii kuma lihine hantidii idinka idinka gashay na diyaar baanu nahay inaan bixinno waxamalnaa ilayka waxaan kuu soo keennay oon kuu sidnaa min almaali xoolo ama hanti maa yaf maa yafii wax oofiyo oo ku filan bihi ay bitaxriirihi xoreyntiisa ama bifidaa'ihi yacni mur- madax furashadiisa ama xoreyntiisa e famnun galladayso calaynaa annaga nagu galladayso oo naga yeel micnihii weeye annaga hadda bilaash nagu sii kuma lihin hantidii waan bixinaynaa laakiin dee waxaa ka horreeya oo dhan inaad naga yeesho naga yeel bay dhehen oo oo yeelitaankaaga ayaa wuxuu noo yahay wax gallad aada nagu galladaysanayso famnun galladayso calaynaa annaga wiilka inaad naga yeesho oodna siisan nagu galladayso wafaadihi nagaga nagaga bedelo iska dheh wafaadihi nagaga bedelo lanaa annaga bimaa tashaau wax alla wixii aad doonto oo xoola ana sheego micni marka say u jecel yihiin say u jeclaayeen bay sheegayaan wax alla wax adiga aad doontana sheego oo ninkan nooga bedelo marka nabigu meel soko unbuba ka soo qabtay sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam waman waa kuma ibnukumaa inankiina alladii inankaasoo tacniyaani aada u jeedaan inanka aada sheegaysaani waa kuma fa qaala waxay dhaheen ghulaamuka addoonkaaga zayd ibnu xaarisa ah fa qaala wuxuu ku yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam wahal lakumaa ma rabtaan wahal lakumaa ma doonaysaan fii maa wax huwa isaguba khayrun ka wanaag badan min alfidaa'i madax furashadan iyo xoolahan aad aad sheegaysaan wax idinka fiican ma idin sheegaa faqaala waxay yidhi faqaala waxay yidhi oo wamaa huwa waxaasi muxuu yahay faqaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalama adcuuhu waan idinku yeedhayaa zayd lakum idinka ayaan idinku yeedhayaa ama waxaad tidhaahdaa udcuuhu u yeedha lakum idinku u yeedha idinku u yeedha xor baa tiina u yeedha fakhayiruuhu kala dooransiiya beynii aniga iyo wa baynakum idinka kala dooransiiya waxaad ku tidhaahdaan marma anaga oo aniga horta yaanahay aabbaha ninkana waa kuma waa adeerkaa hooyadaana xaggay yay ku ooyeysaa mana raace mise ninkanaad la joogaysaa labada un weydiiye udcuuhu horta u yeedho oo lakum ninkan u yeedho idinku fakhayiruuhu kala dooransiiya beynii wa beynakum aniga iyo idinka kala dooransiiya fa in ikhtaarakum hadduu idinka idin doortaba fa huwa idi- fa huwa isagu lakum idinku idin sugnaaday horay buu idinka raacayaa bikayri maalin idinka oo wax laydinka rabaa uusan jirin kumiyo taano laydinkama rabo xor baad weeye haydin raaco markaas laakiin waa in ikhtaaranii hadduu aniga i doorto uu yidhaahdo adaan kula joogi famaa ana anigu ma ihi wallaahi baan ku dhaartaye biladii kii ma ihi yarqabu nacaya can man yakhtaaruhu qofka uu doortay oo aniga anigu ma nacayo oo ma dhahayo ma ku rabo ma dhahayo aniga munaasibna ima aha hadduu wiilka yidhaahdo adigaan kula joogi oo waan ku rabaa ma yeelaye aabbaha iyo hooyada a- aabbaha raac ma dhahayo anigu saasuu nabigu usoo jeediyey fa qaalaa waxay dhaheen laqad ansafta alleelehe waad cadaalad fashay insaafka waxaa la yidhaah cadaalad fal way laakiin asalka luqadu wuxuu kasoo jeedaa arrin dhexda laga qabtay nus nus waad inoo kala badhay wey arrintii waxba xaggaaga maadan la maadan la marine dhexda ayaad dhigtay waad inoo cadaalad samaysay wey laqad ansafta waad inoo kala badhay waad cadaalad fartay wabaalagta fi linsaafi weliba waad ku xeel dheeraatay waad ku xeel dheeraatay oo waad ka badbadisay cadaalad fadildii fadacaa nabigu wuxuu ugu yeedhay maxamedun zaydan buu u yeedhay wa qaala rasuulku wuxuu yidhi man waa kuma haadaani labadan ma garanaysaa qaala wuxuu yidhi haadaa kani abi aabbahay weeye xaarisata ibnu shuraxbiil wa haadaa kanna cammi abti adeerkay weeye kacab ah fa qaala rasuulku wuxuu yidhi qad khayartuka waxaan ku dooransiiyey adiga yaa xora in shi'ta haddii aad rabto madayta macahumaa waad raacaysaa aabbaha iyo adeerkaa baad raacaysaa wa in shi'ta haddii aad doontana aqamta maci aniga ayaad ila joogaysaa fa qaala wuxuu yidhi fii gayri ibtaa'in isaga oon dibba u dhigin oon dhihin waan kasoo fiirsanayaa marnaba walaa taradudin iyo labalabayn midna bal inaan iyaga raaca iska daaye uqiimu macaka adiga ayaan kula joogayaa fa qaala abuuhu aabbihii baa wuxuu ku yidhi wayxaka warhooga yaa zaydun zaydow atakhtaaru ma waxaad dooranaysaa alcubuudiyata addoonnimo yaa waxaad ka dooranaysaa calaa abiika wa ummika aabbaha iyo hooyadaa oo ku rabo ood xor a tahay miyaa waxaad ka dooranaysaa inaad addoon noqoto fa qaala wuxuu yidhi innii anugu ra-aytu waxaan arkay min haada arajuli ninkan waxaan ka arkay nabigu u jeedaayo shay-an waxbaan ka arkay wa- wamaa ana aniguna ma ihi biladii kii ma ihi yufaariquhu weligii ka tegaya abadan weligay ninkan ma ka tegayo yidhi aniga ninkan waxaan ka arkay weligay kama tegayo marka darsigana intaas ayuu ku egyahay wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam